lidqada sharafe oo siwiin lahan agaasimi oo lakacalay masaaraay malaaq cusub oo yaawaaldhata beeludisow yaa ku dhiidiya hotelka baking ee magaalada baydhabo xaflada maybainiska kooyay xildhibaano ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya odayaalka dhaqanka walgorodka culimaauddiinka siyaasiyiin ururada hanraabta dhallinyarada iyo weliba qiibo shalgadiisan ee bulshada inka horeyntii xafladda maybaa ku hadalay koo ku tirsan ururada dhallinyarada oo isa eedanka dheeraadii malaaga beelis disow iyo hakumariti dadsheekaas oo hay lan dhallinyaro ee maybaana hadalgii ku mid haayay cusmaan abshir aliyow ibdow yasheenen malaagasoo malaaga beelo disow eh hogaan nagado geed ulhayka disow oo beelo degaas koonfur galbeed maybaan sheegane malaag haddii ha laariidaan malaagay ku laariidaan anana kula xaajadaayan oo malaag hoolaad aan dhiibidan ulan dhiibidan disowna eye malaag cusmaan abshir aliyow ifdow yaan dhiibidan maybaasin laa waktiga maadaama kuleel eyi oo xilla ulasna lakajara mayba lanaa malaagii oo eerdisow akadhawaada digidii maraflow heer koonfur galbeedow malaagaasaa wadana malaagii kaanuu isina siin baroyn caleemasaarkana aniin kula qiib galeen mayba siin lana haniin dhawaada aragti fikir badan i farxad o disow geedka gaba kula dhawaada hadaa wabilaahi dhacdooyinkii shalgadiisanaay ee qaabkii hogaamineed ee beelidisow ee ulhayka beelaas yohanniska dhiibi jareen talada usu eedanka dheeraadii malaaga cusub ee geekaya doorati beelidisow kaas oo malaaqusaah roobaay uusa ka tilmaami ini markii usa la fiiri isir ahaan meeluusa hakajeeda iyo haayeen weli shoobo ulhaay ha hogaamii jari beelidisow uusa ahaa magagaadi dad yoo ku mid haayeen ilaahay naxariisa cabduqaadir maxamed aadan zobe iyo weliba malaaqii halyeykahay ee beelaas hamari oo laka magacaawo jari malaaq mukhtaar sheekh manuur haa mahadsantin walaaladaana geedka doorashadiisiniinka weyrtay lilaameedoon taariikhadla siinka kooyay odowka silin isku dhowfadi dhagartiyana asagaan lahaysinisinka kooyay eediyeeranka maadsintiin weyrantatanin weyrtan dhomaange sidee sinaan mayda dhibaydara miinlili jeerow haawle erahaano yarle eraahen qofka hooba soo abdallankolle eraahi meraflaaga dadka maguufangaayay isaaq safarle eraahe garuule eraba yulewi wardheero doorden liki yulewi tumi kowtu wardheero doorden lankoo hoosko ka heri mayray mayay lankolay walari gaala sameenka kihiri hoosku hoobusan ku kan buusha maari geelida ku dhaladay mayla fadee aruurka adeen hasal aawtada yoo asaasan la fade cabdulqaadir maxamed eedan say wali hafaleena dhoway dhabiin miraflalan ka dhatan raadiyahay waleedahay ognilan bufeetahay digil in mirafla dhatiyo siyeed iyo sagaal dhatiyo hay niintirsiini saasan lena ibdilaajeega godowka lalaabamo wallakiin dooradi maayni ada muslimiinta dhan jimayt digili mirifle jimayt mirifle aa koy aado layba iska ee saasa saasa la koofado haay warkasa ka gabada efay la roogda ilaahay ambiyadiis madila hadira tumidii kow ahaaye khulafadii siyeed ahaayeen afara walayla sheege dowladnama hablan dooradoona dad tirsan layla jaraahi maayee bulsho shaleedii
dadkii kale ee meelu ku hadalay wayba ku mid haayay xildhibaan ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo a ku jeeda gobollada shabeellada hoose kaasoo leeraw maxamed nuur sheekh cadde maybaana ka dheeraaday taageerada hiilkii hooge iyo onhayaan hooba-iyin dadka dagaaw shabeellada hoose is oo hambalyi isalaan taleefonkuisa haan ka sheegayna inka gudbi isla xaflada dhatiye maraaga cusub ee beelidisow ee geeka lakadooradii abdisalaan walaalihiina reer shabeellaha hoose gaar ahaan beerweyn didigil gaar ahaan degmada afgooye saldaanada degmada afgooye degta hergeladii waa wakiil u ah suldaankeedii suldaan cismaan suldaan axmed suldaan cabdi cismaan ayaa salaan gaar iga gaarsiiye ayuu isoo yidhi taleefon hadda igala soo hadlay xafiya dudoma marka xigta haddii warbixin mala idinka siiyo sidaan aan ka warqabno dhammaan in malaaqi la duubo iyo sod- iyo soldano iyo ogaas wax international ah waaye shanta qaarada adduunka ka dhexaysa muslim iyo gaalo carab iyo cajam waxa u dhaceen haddii lagu qanco la qaato haddii la qanci waayo raali ah walaalo nin kala dooranayna yidhahdaa malaaq cabdulaahi cali yaa usiina ku hadali goobtii lakadooradaay malaaga is-oo welwiin ku eri taariikh ahaan iyo weliba hiddaraaca dadka degaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba malaaga la dooradaa asal ahaan inuusa ha ku jeedi dad hogaaminta eedaanka firfircoonay an faaraatimo wiile rawsbada ungaamiyow yaantiinseedi adoo boog maryaanga gabar diili midhulkoesan ku kubsadaaseen malaag mugtar hamiinka gurija intilankasaadaya kismaanyili kiirihi walaalayseedan jeeran sheegne markaasna reeonga fayla ree roogey hamiinko meelaak mar markidaam hamalaalisheen malaagun la dooray dadkaasoo ku dhalaligeenow walciniis ogolaanen taarigan isla dhugsinen malaagan dadkaasoo ku dhalali Malaag- malaag waktigliga dooradi wakti adagaliga dooradi hordhaan qoli abaarana olanahaayay haddana biilaangi may ka darsantay ola abaara ka darsantay malaag mayli koofaley maagi sayli say sheeg sayli awooje awooga ahaayey ini digili midhafi meero niiskishaant ini digili midhafi dhibjay raadanka dhagan unin hamiing maalanka garab surugna may baleerey malaag madiilka dooradaay disow bila abaabulka wedi ma ay disow walan gale ay darisyay dhoore ay walaalnimada digili midhaflika biiriya madiila gari malaag abshiroodii muraayaango dadka hortiyaa surunti digili midhaflow salaamintin malaag madiyow oo ka hadalaay magaaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana eh malaag ku tirsan beelo digili marifle isla mar ahaantaasna eh xildhibaan ku tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya yaa usiina mayba meelo ku xusay ininka dowlad ahaan yoo aqoonsayin malaag ungeeka xafladiis linkuweeri mise oo kala dardaarmay malaaga inuusa nagda malaag mar walba inteegin inhiiliyowka xaqa ee marba in inhiilina dhinaga xalinta
وجودنا ما يبغى لنكون عكر ولا شعب وبعد متعلم جامعي أو إذا كنت تقول أنفع وأصول مركز سلطة وزيه ولا إجوال وكذا أنا لما بناء كلنا نبقى أنا جامعي ولا أنت لك دور هاي ديرو حرة أمتنا هذه بأنه يردسي ودربنا أول أنا حرة عن قبضي مغاك الله جيك أنا أدونك حتى مغاك الله هذا أنه حنضاغي مرفلئي ودقلو mike jackson sheegana ana doorashada inta ku socoto ale masaarka sharafta badan leh wal oo taaragta gala doonana gala doonaan malaaqa badatay fadhi oo kale adaa malaaq mukhtaar gacmooshay burbursinin riiginin dal digili marfalay liin riig ma lan wal isku dili malahayn haligi la dhawn jahay haligi yunsom ka hayti dalshay liinka qooyi gacmo waa la ku reegi eeda anis goradaanon magi aradan salbileer qobsati usoon cidis iyo qoysta iyo wada halbaarninka kooy ilaa ma us maraykanka ilukaas usun kubaaw ilaa idoo kaanoo deganay dirsahay nimeel usiyaadina malaag lay kaay asiyad qof limbi soorina gaseena fadheedana may leeyahay malaagan iyo lankan malaaga gardaran laakiin malaaga gardaran tuma arka karno lankan la gardaro saaneer lanka siyadki qof lan kumid waa ma eray ana makajar yari waa doorki haysadaan markaa admigeega la saado anu gardarrod laan ka saarana addoog leynin haayle damiil hobla kanagadi aw salaamu calaykum alayka salaam doogkii haysan aa hubil unucaynin la waa leer unucaynin la naarana la waari isu unucaynin la hada fadi naarana la waari marka lanki malaaga haylan dhuglow ah cabdimajiid oo ku mid tahay dhallinyaradii geeka munaasabadaas ku qiib gali yo mayba usiina meelaha ku jeediyey gobay eedan xamaasad badanaay oo kii dareenka dadkii ku qiib galay xafladdaas oo use eedanka amaani malaaga beeluhuusa ku dhaladi iyo kaalinta lunku baahayi inuu saakubaa iyo inuusa mara jidkiiyo mareen malaagyadii ku horeeyi dadweynaha soomaaliyeed digidii miriflow duulka kooyigeeka digowkaan ha ajiidi disowka isingoradaasina koonfurnaanka darteen disow deegla iyo malaag duubahaye isku dun u farxadii damaashaadu geeka disowkii bogol hora degaayo koonfur galbeed dandamaada reeban dareen an lahay yo malaag duubahaye isku dul u farxadii damaashaadu geeka taariikhda muduuga waasa taariikhda muduuga waaso daakastay jaraase difaaca dalka iyo dadnimaada reebaneed lanki dhiigan deediyaay awuu kordhabiig dadiya malaag duubahaye isku dul u farxadii damaashaadu geeka taariikhda muduuga waasa taariikhda muduuga waaso daakastay jaraase diblomaasi wasiir digin imirifla awdho zooba dadiya malaag duubahaye isku dul u farxadii damaashaadu geeka taariikhda muduuga waasa taariikhda muduuga waaso dakastay jaraase afka una ku dow ahaana dastuurka inigala lankii dadaalka biyey soomaali ku daadiji axmed rashiid dadya malaag duubahaye isku dumi farxadii damaashaadu geeka disowkii diintihii jiyaaseen disowkii diintihii jiyaaseno qur-aanka dareeriyowgeygii subaga makadoomayantiyaa sheekhi diiwaanka gali cabdiraxmaan zayni cidadiya malaag duubahaye isku dumi farxadii damaashaadu geeka doogay hagooyow haddaba rawaana malaaga la duubayow laka caana deediyahay nagoy digin imirafle dalkakii anfaca dadiyan khiyaanane diintihiig sidaaw doogayna eh daliilka aayado iyo rasuulka walilah ku deeri
soddon iyo lix sano ku bacdi yaa malaaga mukhtaar oo ku mid tahay dadkii ha ku qiib galay xafladda maybaa usi sheegay in isu geedkasi rasmaanka wareegyaw malaagnimadii isu beelidiiso ha ka hogaamiyay muddo soddon iyo lix sano eh taasoo yanagati taariikh cusub oo deegaanadan ku dhiidi ini ulhay soddon iyo lix sano ha hogaamiyay isu ka wareeji xilkii isu ahaay ee malaagnimada malaaq cusub u eedan daayar
marka camay bay leeraayee hadal hadal badan haanguduya waa leeree wali may leeraay akhyaartii hore sheegday kufayla ma sheegaaw marka addo may leeraay arlaado digili miriflow sagaal iyo sideedow way dhibaatee laha ku mari walaan rafaadi dadahan dhimadi dada lahan hiri dada lahan dhaawacay marka geeka maysin sheeganahe anigoo may laraayay soddon iyo lisana tolkuun xilanhaaye geeg xilkii may ka wareejiyey cusmaan abshir aliyooa ka wareejiyey saasa ogaadasaan intii oo odayaalaha ku kii fadhiina may laraay kamaasanyiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xafladda intiiyo dareertii maybaa meelo kumaaday jawi eedan degan iyo farxad dhammaan saamayti dadkii meelaas ha ku qiib galay xafladdaas caleemasaarka ulhayka beelidisow ee hogaamiyi doono inka damboyntiina maybaa meelii malaaga laka dooradaay hasuri may barbaar inaska jara magil iblaan haanas oo malaaga cusub salaan iyo mashxarada ha ka dhowaayeen ka damboyntiina malaaga cusmaan abshir caliyow oo eh malaag eedan da'yar oo soddon sano jar ee yo meelo mayba ku sheegay inuusu ulhaaynimada malaagnimada beelun shiriyadii ininhaayi doono oo isu medeli doono deegaanada koonfur galbeed soomaaliya marwebanu isu ka dadaali doono cadaaladda oo intaas ka dari inuu isu shaqeeyi doono dhammaan ummado soomaaliyeed waanu isu nagada doono malaaq caadil ah عثمان عبدر علي وما حلواو كلمة مين قايتر النداء
بسم الله dadweyne wadaed iyadan mahadsantiin boqol kun iyo afartan kuraanka dadiisa sheeg salaame markanka horeyta markanka damboyta boqolkiiba boqol ciidan maxsantiin anti xafladdan waxaa ka qayb galay iyada ciidan mudanayin mayaysii sheegay xafladda tag reer dusow waa qoobadi reer dusow malaaqsho la kale masaaray malaaga reer dusow ley ma-e digli miriflow malaaqsho ngay kastay malaag digli mirifle ahaa ama malaag dusow kasaamiyey saasa ogaada sag malaag ignaha ka dhawaada digli mirifle shaqayn doona insha allah haddii ilaahay ara ilkan ilaahayna ilfulnaa ilaahay mani eebay isiin si isnin sharafkan ilaahay siin sharafa eed eedan mahsantin eed eedan mahsantin malaag soomaali guuda ahaa ma malaag disow bes ama kooban maamooyinka culumawdiinka dhallinyarta wariyaalka antaha ka qayb galina boqolkiiba boqol maamulka koonfur galbeed eed eedan mahsanyin وقتنا نهاي كلاني إن شاء الله بإذن الله الكريم اسمح سنة اسمح سنة وبإلهي السلام من تين سقال سلام بقول أنتم فرت القرآن قد تساسين سلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
soddon is-lix sano kubacdi yamulaaq mukhtaar oo lukatowiye walqubad badan oo uusa hakumari deegaanadu tacdii badan lilahanka geysidii xilligiiyo jabtii dowladdii maxamed siyaad bare iyo geeka malaaqnimaadii usonhaayi beelidisow mayba ka wareejiyey malaaq cusmaan abshir caliyow kaas oo unyaala howl eed intira badan oo unka horeyta inasheenowka beele